cisbitaalka al aqsa ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi waxaana soo gaaray labaatan qof oo dhintay iyo dhowr kale oo dhaawac ah kadib markii duqayn cirka ah ay israa'il la beegsatay guri ay leeyihiin qoyska xasan oo ku yaala xerada qaxootiga ee al nusayraad ee bartamaha khaza goobjoogayaal ayaa sheegay in duqayntu ay dhacday abbaaro saddexdii aruurnimo ee saaka ciidanka israa'iil ayaa sheegay inay dhacdadan hubinayaan wakaaladda wararka rasmiga ah ee falastiin ee wafa ayaa warisay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dhowr carruura waxaana kooxaha gurmudku ay baadi goobayeen dad la la'yahay oo ku hoos jira burburka dagaallo ba'an iyo duqaymaha ciidamada israa'iil ayaa laga soo sheegayey bartamaha xerada nusayraad tan iyo horraantii bishan mey oo ay militariga israa'iil bilaabeen howlgal ay ku tilmaameen mid bartilmaameedsan oo diiradda ay ku saarayaan magaalada koonfurta ku taalla ee rafax xoogaga falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayey xerada jabaliya ee waqooyiga khaza goobjoogayaal ayaa sheegay in dhowr guri oo kale lala beegsaday duqaymo dhanka cirka ah oo xilliyada habeenkii ah ka dhacaya guud ahaan khaza waxaana sidoo kale duqaymaha cirka iyo madaafiicdu ay ku dhaceen qaybo ka mid ah magaalada rafax xilli habeen ah militariga israa'iil ayaa sheegay in laba askari oo kale maalin ka hor looga dilay khaza militariga ayaa sheegay in laba boqol siddeetan iyo laba askari lagu dilay ilaa hadda ololaha militari ee israa'il ay ka wado khaza tan iyo markii uu bilowday duulaanka dhinaca lugta ah ee ciidamada israa'iil halkaasi ku galeen toddobiiyo labaatankii bishii oktoobar